laga muslimaya ninka waxaweye boqorka iyo kuwa iska dhamle aabuhu inankiisa gacansiiye inanku inankiisa sii siiye saay ku socoto marka melik marka melikio kaali looma jeede waxa xadiiska looga jeedaa maamul siyaasi oo dhan ilaa ciddi madaxa iyo wuxuu leeyahay maalika mulki adduunka adigii maaliga abaan boqorkii boqoradan adiga ah walla alla waxaanay boqor sheegtaan boqor iyo madaxweyne iyo raiis iyo ra-iisul wasaare iyo waxaanay madax sheegtaan oo dhan waxay ka dhangasheen uun ilaahay subxaana wa tacala magaciisa waxaa ka mid a markay geliyo waa laba boqorasa maalinta laabu ilaa yidhahdaa ana almalik ayna aljabaaruun malikii jabaarinta ah malikii madaxweyne sheeganayay sana waa dhuntaan sana soo baxay maalinta marka ilaa wuxuu leeyahay uluubu lmuluuki sayidi qaybiyada boqorada anaa gacanta ku haya bal waxaa arkaysaan de boqorada waa loo qanooceyo ama madaxweyneyaashu waa inuu madaxweyne islaama oo qur-aanka kugu hagaya oo sidii la rabay kugu hagaya kaas waxaa lahdaa alxaakim aw alimaam albaru baa lahahda bariga ah ee midda u dilaacsan ee kitaabka alla ku xukumaya ee iska ilaalinaya dulmiga iyo eexda iska ilaalinaya kaas waxa weeyaan naadin wuxuu ka naadirsan yahay wax walo la sheego waxaynu arkayna amayn baryaha iyo baryaha ku dhaalanayna maaha ase waxay waxa weeyaan imaam kitaabka kugu dhagaya laakiin marar badan kala deexanaya omar deexanaya mar laaluush qaadanaya mar ka sabanaya laakiin wuxuu kugu dhagayaa uu yahay kitaabkii ilaahay kaasina culimada islaamku waxay leeyihiin ha iska leexleexdo ha iska dawacleeye ha loo sabro maadaama wuxuu kugu dhagayaa uu yahay kitaabkii ilaahay laakiin ka ka gudba wixiiba ee soo qaatay qawaaniin gaalood ee soo qaatay waxyaala aan ilaahay ogolayn ee sharcigii ilaahay dhabanka mariyey kaas culimadu islaamku iyo aayadaha qur-aanka iyo xadiiska nebiguba meel adag bay kaga soo adag qur-aanka ilahay bana kugu filan kolka qur-aanka aad haysato waxba oo baanid qof intuu masalooyin kuwa mamaaneeyo afarkaleyo suu ka hagaajiyo dadna suu ka amaamulo kulaala wada qur-aanku sheegayay sida uu wada qaado uma baanid qur-aanka ilaahay qaado kaasa ilaahay kugu wadabi waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum alkaafiruun faulaa'ika hum aldaalimuun faulaa'ika hum alfaasiquun يشرع لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنا أسمع منهم وعلى الله الحكم على الأشخاص وياهي هي معاوية مسألة السنة إذا وقعت هذا يتجمع إليه حكم الديس وقد يبقى بأيه محكمة ديه شروطها وإلى وعلينا والصوبية أما هو قديمها وإلا قدرا أريد أن أقول لك ورمى أيه هنا هنا محاكاة لسنين لم يدين بل لكي أحد يدين إياه حكم الإسلام كما تعجل سنين إن كتاب الله لما ضمه ما هو ينتبتين وضمه مكان لسنين مثلا على مثلا ديمقراطية iyo axsaabta badan iyo doorashada xortaa iyo kan iyo kan iyo kan iyo kan aaminsanay khilaafada aaminsanay sidaa ugu walaalayaan ilaahay wuxuu leeyahay aayadan ee xadiiskan haddii ay xumaadaan maamulku maxaa la yeelaa xaggee wax ka hagaagaya maadaama maamulka maanta oo dhan aad maamulka aydoo tiraahdo halkaasu ka galacan yahay sidaa iyo sidaas uu yahay maalin baa igu ku dhacdo waxaa yidhahda ka bedelo ka nasiib ka nasaab kaa xun weeyaan لذلك إذا لم ولا بدلة كيف نعود لكم سيئة سيئة بيك نحن نظرة خلاص تظلم الحرارة وقال وقال يتوقع بعضه كيف نعود لكم سيئة هذه أسرت بما وطلالك أبي لو معنوية أبي لو معني هذا أغلب توصنا لك عندكم أبو شعر أبي منكم بتشاء حديث آية صدالة صدالة دوما آية أخرى تشريع وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا wuxuu leeyahay dadka daalimiinta ah marba marba u dhiibnaa hadduu marku daalimin noqoto mid daalinaan madax oga dhigna maxaa laga fahmaya haddii wanaagsanaadaana qof wanaagsan waalaha nin baa wuxuu ku yidhi cali bn abi taalib amir almuuminiin khaliifatu rasuulillah alkhaafaadic ayuu ku yidhi cali bn abi taalibow maxaa abubakar iyo cumarna nidaamkiiyo maamulku ugu wacnaaday anigana maxaa waxaanoo ka siiya khaafuda iyo dhibaatada maxaa maamulkaagii baa waxaa uu isleeyahay amiirka muuminiinta ama saxaabigani isagaa maamul xun haddii xukuuma qadiima yaab leh wuxuu ku yidhi abubakar iyo cumar aniga iyo cusmaan ibn cabbaan oo ragga lamidka ah ayaa raacyadan maamulaan u ahay hayabada ku sooban baan u ahay anigana maamulayeen عليه حكمنا على فريضة عليه حكمنا على فريضة أنا كنت من ذا حقيقة وكان أولا أمضوا ما أمركم مدى يفعلي أعلى هذا الملك سوق وسوق يجري إليه ما ينطق فيه فلتليه ما أمره سوق سوق وعلى كذا وإذا كان عيال إسرائيل سوق وعلى إسرائيل ما كانوا haddii maamulku maamul ilaahay garanaya oo daacadle oo diinta iyo wanaagga iyo khayrka ummadda ku tarjimaya reer walba wuxuu keenaya ka ugu qiimaha badan ugu khayrka badan buu keenaya haddii suuqu xun yahay oo suuqmaal iyo galaala iyo hamamlaha iyo dambiblaha la qiimeeyada qolayinta saas waa badan tookeeda meesha anfacaya hawa ala jaalaya markaasay kii reer khayrka laga dibu dhigaya sababada daacadkiisa dhacsanayeen dadkan duwaad saa ugu dhacsanaya wax kala buo cadbaa meesha laisku dilaya هل ما عندي فنحصل يوكلي بعد أول ما سمع الكلام قال يا رب الله بلا يا رب كان بغاية بقى هجاء يسمع قوية هجاء يا لكيا إن إن إن مسياتي المقارة وإن مدي مسياتي وإن دعوة يا خير في الإسلاسية وإن دعوة في سنة مسياتي لكن أنا أقول لك ما تفضل إنه حواره وأيوه الله سبحانه وتعالى بين قرون تبغى ولا حلوة أنا هيا سيدنا الأولياء هذا ولا ثلاثات خير من عليه يد ولا ثلاثة من سرايو ولا أبدا يكون دليل هذا هو طعنا مرأي إمامية قيوعية نعرف كمية على السلام أي يكون دليل مرأي عارف أن يسمع أبو إيه يهود اليهود وقت من الأسلام يما الباقم ولد يكون دليل ما حويلا ومضى أيامك ولا بدليل ينبغي سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى يوم ما بدلوه منك أنت إلى يوم بدلان حالد كتلا حتى ولو كتلا إلى يوم ما بدلوه هو إلى يوم بدلان بدا قلب عليها أيوم بارك كايم عليها ما كاذب اسكم مشغول أقيموا دولة الإسلام في صدوركم أقوم لكم على أرضكم ولا أقوم لها أدموا دولة الإسلام قلبي أكبسهم أيوم معي أدموا اسكم مرض الدين بجيس ومسألة ما أمر يقول سألوا بريائي markaasa baabku la gaari doonta dadaalka maxamed geesanawaabka iyo dusha ka saamisaya haddana hoos kama soo daadegaya mana horeyso oo horeyso ka bilowda waa in bulshada iyo mujtamaca iyo tawxiidka iyo caqiidada iyo khayrka laga dhisa waxaa hooyaya meesha laakiin inay yidhaahdo saasaas ku tahay saasa amiiru muminiin ku tahay cumar iyo cumar cabdicaziiz umar khadaab ma tartimaysa waxaa leeya iyaduna waxa weeyaan waa been abuur sharciga looga been abuuray sidaa la sooyaabaya wala malaha la sheegaya mati ma adigii waxaan ولكني إكسرني على قد يشغلني كل واحد أمير المؤمنين تبقى سلامي وعلى أن سقطني في عمرها إلى أن أنا غامي أمير المؤمنين بعد عين وعلى بعض الحوية أمير الحرمين ثم خادم الحرمين سبع سبع بقى إن حاجة وتقدر قومها قوات لي ونعلمها وعليا بعض الكواسيني سباد رياهي خير كواسيني خير رياهي لكن وحل قد لعبة مرشدة يبدأ سيسي حديث كدلي فلا تشغلوا انفسكم التي نعقوم القولين بالدعاء على الملوك ودعونا الى الحضاره ولا تشغلوا انفسكم التي نعقوم القولين بالذكر الدين يكون مشغولين واتقوا الى الى دواتان اكفكم ملوككم وأمر الله سبحانه وتعالى على العزيز ما أراد عز الدارين وفق الدمعاء لولا الدار عز الذي شرفت ولا فليدعي العزيز على عزيز كهذا فهو خبير البغداد عن أمس مع عزك إلهي سبحانه وتعالى وبليه اسم العزيز ومن إلهي الله سبحانه وتعالى لغبره إلهي نوره إلهي سبحانه وتعالى لغبره كلمة عزيزنا صدق معايا لكن لغا إلهي لغا يكد بليه من عز يعز إذا قوى واحتد وعود عليك إلى عز وعز هو بالدم بدم العين إذا شرف وكرم بكر شرف يا كلامير من اسم العزيز الأول علي قوتي أوروبا لها إلى علي شرف يا ماموس لها ولا معنى بس العزة تنور الله عليه وعز يعز إذا قل وندم الرقاب قليل ينادري قليل ينادر وهو لو لأنه شيء هو عزيز كلمة عربية وشيء عزيز من الأمان هي والقليل ينادر لكن تعامل إلهي وهو عليه فلا تقل إلهي الله عيسيك الدنيا آخره إلى آخره كيف سعيد هنا والعيسي يشرف واحد كله إلهي يعصوك يا مؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إذا شرطت وريسا دين تبتفت إذا لا شرطت وريسا بتفت فإن أنت ليس إسلام داعي وسوي وقع بتعيش شرط إنما قالوا ليس سياسة ذات إنما قالوا هو الحلقة لأنما قالوا قاموا على شيء وعلى مدعلة فإذا سعد إيمانك يا الله تعصي يا دعالة أي مدعلة أي مدعلة وإلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسوى بوغاي الشام حرب بوغاي رغم العلاها ثلاثة يسوى الشام بوغاية أي علاقة الفرس أي بسكوت سيئة دونكي سوى عيدنا أي علاقة ويكا يسيء أو مدى دي سيئة دونكي وإلى الله ولي سوى من المؤمنين فهذا هو كان فرس كده كوي يبس كبد البالي ويسوى هذا الأيام ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله قال فضل خلي وعلى حبي وأشرف من العالمين وعلى عند الدنيا من أوقع الله إعانة الإسلامي تبني تأير هاي تأتنا إلى أن الدين تلغوك وإلى شرف المقاسية عبارة من أكثر كما هذا شرفته وإلى من هي لأول الدنيا لكن الإسلام هو الدنيا أمير الله وضع دلسانية إلا وتم في العسرية إلا الله القاضي إلا الله الربطي شيرتي تلك كل يوم أي كفلاني من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إلى العزة والمغرب من هذه الأسماء الوقعية ملك للمبادية تعالى إلى عبادنا الوقعة إلى أن بين إلى هذه الربوع السيء أخونا الربوع السيء خلق الله المغفور إليه شكرا الله لك إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد أقسمت لي الإتحافات السمية بالحديث القدسية وأن سوف عن الحديث تدعي كنترات كان كل هذا أنا وكفحية أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك حديث مسلم بن ماجه سورنيا أبي هريرة عليك سورنيا إن الله سبحانه وتعالى لي حي أنا أنو أن الشركاء قالوا عليه سودرة ولا وداتيو كيوغو قد يسمى أنا هيك كافتون عن الشرك الشرك كافتون فمن عمل لي قفك لي سمي عمل العمل عمل كاسو أشرك فيه وغلي وجاتي غير عد أنا لي هاي وعمل كي نفسي فأنا منه بريء أي الله سبحانه وتعالى أنا بريء ما كاي بنان كتاجنا هاي وهو عمل كاسدا للذي أشرك كي غلي وجاتي الله إسكاله كاسما هجيه أنا أغنى شركائي عن الشرك حديث الكحية من عمل قفك سمايا عملا عمل أشرك معي فيه غيري وأنيق معي عملك وعلك لي ولاتي تركته إسجا وانكتلا والشرك ويشرك يسيبا لبدا وانكتلا رواه مسلم المات على أبي هريرة أنا ثالث الشريكين لبدا شركنا أنيق قصدها ما لم يكن أحدهما حتى أن متكوس يامين صاحبه نكي شراكة الله فإذا خانه وأدوخ يا مايو خرجت من بينهما وأنس كذبها وقدح بحوال إليه رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة أنا أكرم أنا لا يأتك أمضا ويكدر السلسل وأعدم عفوا كعفس بدن من أن أستر إلى أن أستره على مسلم قد مسلم إلى أن أستره في الدنيا أدوية أن أستره ثم مركز أدوية أن أسترنا أفضل وأن كفذ عليه بعد أن سترته مركا أفضل كدي إلى فذ عليه عليك ككرامة بدن وكأفسوي ولا يزال كسر ماي أكثر من أن أضافه لعبد أدون كيغا ما استغفرني انت دمداف ويدي سوي رواه الحكم عن حسن مرسل والعقيلي عنه عن أنس أنا إلى وحده سبحانه وتعالى أنا أهل أنا إلى البار وعي وحن وقلبا أن أتقى إليك عبد الله قال فلا يجعل معي إلها aan macaga ilaah kala yeelma yeelan ilaah macnaha macbuud in la caabudo aan layga samaynin faman ittaqaa qofka iska ilaaliya an yajcala maciya ilaahan inuu ilaah kale iga sameeyo oo ilaah kale uu yeeshaa fa ana ahlun anna waxaan ehel u ahay oo aan u qiima an axfir lahu inaan u dhaafo رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار وأبو يعلى والحاكم عن أنس أنا خلقت الخير والشر إلا كل الخير كي شرك وأنا أبو ري فالضرب الله وناجي لمن قدرت كانوا قدروا على يدي خير خيرا كعبيس قدروا وويل لمن قدرت على يدي شر رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس أنا خير قسيم الله سبحانه وتعالى يقول لي خير قسيم مدى حيوانك يفسدوه كوغو خير بضم بعض لمن أشرك بي عند الليلة وذاتية عند الوحيد الفتارة وقيو بضم عند الليلة سيئة عند الوحيد قادته وهو الوحيد يفسطه أي عيني ولا يسمتفت من أشرك بي شيئا قفك علي عند الليلة وذاتية فإن عمله عمل كيس قليله كيسه أو كثير كيس بضم بعض لشريك الذي أشرك به كيو إلى وذاتية ألا يسكره وأنا نغنى عنه غني وككفتون ونبهني أنا عنه غني وكدفتون رواه أحمد والدوالسي أو الطبراني عن الكبير عن شداد بن أوس بعد لي أنا خير شريك إن لوح ويأسده عنده خير بضمان فمن أشرك معي شريكا قفك عن شريكا ولا أحد ولو ذاتيا ولا لو ذاتيا فهو للشريك عمل كي حسكان كي لو ذاتي يا أيها الناس ضروا خالص أعمال ابن الله أعماشينا إله خالص يا فإن الله لا إلا يقبل ما يقبله ما أعمال أعماش ما أقبله إلا ما خلص له وإذا سلعوا بها مريان ولا تقولوا هرانية هذا شيء أسي لله إله دلت ورغبتي وللرحم يحيك تنمى رغبت هرانية فإن هذا سيشان لرحمه قاعدين يحيك تنمى الأسكار وليس لله منها شيء إلا أن حكم يرانيه ولا تقولوا هرانية هذا لله تعالى لا يدرك ونقطي ولوجوهكم يا وجهين فإن على وجوهكم وجهين يبغي عليها وليس لله فيها شيء إلا يحبكم لها رواه البزار عن الضحك وقال لي أنا ربكم أنا ربي إيمان أنا أهل واحد إلى الوهي أن اتقى إلى العبس وكان بك لسمعني وحديث مكررة فلا تجعلوا معي إلها معي إله كلها يا غنيم فمن اتقى قفك السيارية أن يجعل معي إلها إن معي إله كأسا ما يستطاع فأنا أهل أن وحن أي روحي أن أغفر له من أرضافه رواه أحمد والترمذي عنه يعني الحديث كان دور كذا أخذني لو قليل هاي بدل كل يكون لي هاي الموضوع دور كذا يكون أكثر وإن نسوء أن نشرح دون إن شاء الله تعالى وحيكون لي الموضوع الشركي شركي وحي الأرض شركي معايا الأرض أصلك وهو شرك وهو ياتيه هذا سنة ياتيه هذا قصد بيه لو ياتيه عنا لو ياتيه عنت لو ياتيه وهو ياتيه وهو سيء شرك لأله الله يتفضلنا وعبادتي وإلهي يعفى الوصية إلهي الله سبحانه وتعالى يعفى عبادتي لو لم ودكسته أي غير الله بعد سؤالي iyo dhibaatada uu shirku u leeyahayna waxay ka muuqataa macnihiisa fahantow waxa ilaahay gaar u leeyahay oo aan cid kale la siiso adigoo maanta shay leh deetana shaygaagii aan lalaagaydan qaadan lagu weydiisanin cidba kula siina aan la odhanin deetana aragtoodiga lagula leeyahay ama la yidhi hebel hebel baa wada leh waxaad ogeydan isu lahayd saa xaaladaada noqonaysa waxa weeyaan arrin aad aqbali karaysa iyo arrinka ha dhaadhacaya oo kuu qurqursamaya maaha maxaa u malaya alla subxaana wa tacaala oo lala siinaayo makhluuq lahu abuuray makhluuq uu abuuray dee hadduu yahay hadduu yahay malag hadduu xataa nebi yahay ilaa nebigu meeqaan buu leeyahay u dhaafay malaguna meeqaan buu leeyahay meeqaan ilaahinimo uma dhawaado maxaa u malayn haddii waxay yihiin wax jamaadaga qoriga qorqoray iyo dhagax dhagaagaajay iyo qabri iyo meel la tuulay waxaasoo dhan isu gey hawada culiskeedu leeyahay shirkigana labaa la qaybiya shirkun akbar iyo shirkun asfar shirkiga weyn waa ka culus ee nebiyada loo soo diray inay ummadaha ka badbaadiyaan tawxiid kale ugu yeedhaan waa lagu sheegay sidoo kale horjeeda tawxiidu waa shirku waa habeen iyo maalin oo kale haddaad mid ku jirto kii kale waa ka badbaadi maxaa yahay qofka mushriga ahi muwaxid ma aha tawxiid shaqo kuma leh hadduu muwaxid noqdona shirkiga uu ka baxay waa dabcan iska yeyni oo aan la odhan karin waa laisku qaybinayaayo labadiiba midba dhanka soo gelina deetana dhexdhexaadka ka soo sarayna ma soconayso markay gaalo damceenna waa laga diiday markay gaaladu yidhahdeen nabiyullahi maxamed sala allahu alayh waalihi wasalam ay ku yidhaahdeen haddii hadalkii iyo doodii iyo waxba ha bateen oo aadna soo taagantay diintayda ansaxa baanu ilaahaaga sanad kula caabudno annagana ilaahyadeeda sanad naga caabud bimacnaa inuu xal dhexdhexaad xal dhexdhexaada isugu nimaadno oo haddii kuwa ilaahyadeedu khayr leeyihiinna waad naga wadaagaysaa haddii kaagu khayr leeyahayna waanu wada wadaagnay wixii baan meelaha isugu nimaadno maxaa dooda iyo dhibaatada iyo hadalka ilagelay hatay rabaan in meel isugu yimaado waduu low tudhinu fayudhin waayo shirkiga weyni wuxuu leeyahay shan arrimood oo la waaweyn oo midee mid kale ka darantay waata koobaade shirkigu markuu camalka soo galo wuu baabiyaa gebi ahaantii camal oo dhan kiisa yar iyo kiisa weyn wuu tirtiraya qofka haddii uu muddo dheer soo cibaadaysanayay oo uu shirki la yimaado xaqiiqiya camalkiisa waa baaba'aya waxaa ilaa alla in ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin camalkii wuu burburaya gebigiis khasaara qofka istaagnaanaya hadduu ka toobad keenana inuu dib usoo bilaaba weeya ay labaad yakhruj min almilla qofka wuxuu ka saaraa diinta banaanku ka dhigaya shirkiga weyn qofku wuxuu noqonayaa qof millad iyo diintii oo bannaan ka taagan walciyaadu billah hadduu sidaa ku dhintana uu ku geeriyoodana dembi dhaaf ma laha baan nolol shirkiga toobad keenin ilahi wuxuu lahaa ina allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxaa ka mid a khuduuradiisa qofka naar buu ku daa'imiyaa janno buu ka xarimaa inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar halkaasaasu leeyi inuu naar ku abadiyo jannada uu ka ilaaliyo ta kale waxa weeyaan yuxramu min shafaacati shaaficiin inta shafaacan kaataba shafaacadoodu ka gadaya nebiyada shafaacadaada malaa'igta shafaacadaada saalixiinta shuhadada sidiiqiinta waxaasoo dhan muuminiinta caadigaa ilahay baa marka dambe xataa shafaca qaaday subxaana wa tacaala qof hadduu mushrig yahay ma anfacayso famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin shantaa arrimood buu leeyahy shirkiga weyni oo qofka laga raba inuu aad iyo aad uga taxadiro laakiin axaadiista aynu ka hadlayna waxay ka warramayaan midaan ka ahayn waa shirkiga la yidhaahdo ashirku alasqar waa shirkiga yar waa shirki aan diintii kaa saarayn laakiin dembi weyna oo aada u culus waa maxay waa shirkiga la yidhaahdo alriyaau wasumca ama waxaa la yidhahdaa ashirku alkhafiyu shirkiga qarsoon waa shirki kuu soo gabaalaguudeynaya oo kuu soo dhuumanaya oo aanad qaadayn oo aanad ogaanayn goorku soo galay waa shirki naftu wax ku leedahay nafta wax ku leh waa alriyaau wasumca waa ismaqashiinta iyo istuska cibaadaad ku jirtaa sitaxda wallahi waa lagu soo eegayaa meesha waa lagu badan yahay iska qurxin ha lagu dhahdo ibn waa cibaado fiican haweenkaas hebel baad jeedinaysay kasii badbadi ha yidhahdo hebel waxa weeye waa aftahan alla wuxuu sheegay maarkiisa deetana ha lagu maqlaa yusley ama intuu sadaqa bixiyo oo meel caaliya ku bixiyo ayuu yeelaya toornaallada iyo daacada wuxuu isleeyahay warka lagaaga soo daro halka ugu horeysa warka madaxdiisa ha lagu maqlo maalba hebel hebel wuxuu bixiyey wuxuu ummadda gaadsiimaya ogtiin almuxsinu alkabiir ninkii sadaqada badnaa intaasuu ku qarxaya khalaas waa tageynaysa qofka in uu noqdo cidda ugu horeysa naar lagu hurinaayo walciyaadu billah rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam awal man tusacaru bihim annaar cidda ugu horeysa ee naar lagu hurinaa waayo waa nin caalim ahaa iyo mid mujaahid ahaayo jihaadayey iyo mid mutasadiq ahaayo deesti ahaayo xoola bixin badnaa mid walba maxaa naarta gelaysiiyey hadda camalka ugu fiicnaan wada riya ilahay dartii baan inka ahayn kan wuxuu ahaa ha yidhahdo hebel cilmi badana kanna hebel geesisana ha yidhahdo ka jihaadaya kan kalena waa deeqsiyo gacmihiisa isma gaaraano waa facal intiina waa lagu yidhi kolle ma lagu soo yidhi khalaas deeta naarta laamaya shirkiga qarsoon waa nooca waa shirkiga culimadu ohan jireen cibaadada ha lagala jihaado waayo cibaadada waxa dhaca shaydaan siduu ku dhacaya marar badan wuxuu soranaya cibaadada ka jooji markuu baakada kaa go-antay cibaadadii ka adkaatay ay odhan isagoo cibaadaysanaya uun ka baabi dasa wuxuu soo gelinaya istuska iyo ismaqashiinta noocaas aad buu qarsooni badan yahay naftu waxaa iska jeceshahay in la sheeg sheego in la magacyo maamuus yeelato in fadhiga loo kaco in la dhaga waa hebel hebel ha way ku qanacda intaa taasi waxay doonaysaa mar walba camal kastoo naftu qabanayso inaad ka dhex aragto ka dhex muuqato oo wala waa hebel laakiin camal ayagooda leeyahay oo iyadu adiga waxba ku wahay naftu aad uma jeclaa saa waxaa rabaa in markaa lagula jihaado oo camalka la idhaahdo yaa nafsu akhlisi katakhallasi ee culimadu ohan jiray naf yahay ilaahay khaalis noqo halka takhallusi shar iyo cadaab oo dhan ka fogaatid ikhlaasku waa qaali qofku haddaan ikhlaas la imanna camalkiisu wuxuu moodaya inuu camal leeyahay laakiin maalinta qiyaama wuxuu noqonayaa habaan mansuura dumar hawada la raaciyey cidina soo qaban mayso marka ikhlaaskaasaa la rabaa qofku hadduu wax isku amaamudo oo ilaahay cid kale wax isugu daro ilaahay cid kale wax isugu daro axaadiista badankooda waxay leeyihin gebigoodu ilaahay wuxuu leeyahay cid wax la isugu daro anaa ugu qanisan waxba uma baahniba qofka anigii cid kale wax iga dhexaysiiya farahan uga qaada ee kaayuu ila siiyey meel ha geliyo kaayuu ila siiyey uun isaga jannada ha geliyo naarna ha ka badbaadiyo hana ha dhow ha abaaliyo siduu abaalin karayo ma abaalin karayo marka waa inuu qofku ka ilaaliyaa riyaaga iyo istuska waa iska ilaaliyaa haddii laakiin cibaadadaada uu soo galay ka waran cibaadadii aan ku jirtay salaad iyo soon iyo sako ha la yeelaya ila maxay noqonaysaa in marka horeba waxa ku soo geliyey cibaadada uu ahaa istus marka horeba salaada waxay tukanaysa ee masaajidka u soo gashay hebel wuxuu galaa barkada horaa lagu dhacdo waxaad marka horeba soo gashay camalkaasi baatil min asaasi bilow horeba baatil waayo ee riyaa baa kala soo bilowday bilowgii marka waa baaba khalaas allah waxaad ilaahay agtiisa ka helaysaa ma jirto indiraahoga odhanaya dhowrku arkay baa odhanaya khalaas waa gashay marka haddii camalka marka hore ilaahay dartii aad u bilowday oo aanu marka hore ku jirin istusiyo riyaa wax la midi laakiin marna xurug soo galay riyaa taana maxaa laga yeelaya haddii marna xurug soo galay laba xaalamu noqonaya in markaa uu ku soo galo riyaaga iyo istusku aad la jihaado oo aad naftii wadda ka mariso oo aad ka adkaato tiraado maya macnaheed waxa weeyaa dee urkaaga aad ka tiraadood iska dayso wixii istuska la odhan jiray oo tira ilaahay dartii baanu tukanaya anugu amaanu sameeya amaan sadaqada u bixinaya oo aanu nafaa ku duubsanayn markaa shaydaan camalkaagii waa saliim bal ajar baaba ku kordhayo waxaad ku jirtaa cibaade iyo jihaad shaydaankii aad la jihaad adinuu ku marsiinaayey oo uu dayada ku geliyo inaad ka joojiso waa cibaadada siyaada haddii mayci markaa aad ka yeeshood la sii wado markaa ku soo geliyey uu riyaagaa la sii qaadana camalka intaa dambe riyaagu galay ayaa baaba'aysa intii ka horaysana waa ku badqabata camalka intaa hore way ku badqabaysa inta dambena riyaaga ayaa la tegaya marka wuxuu khulaasada la gaaraya waa maxay inaan ilaahay cid kale waxba la isugu darin subxaana wa tacaala waayo ilaahay qiyaamaha wuxuu idhahdaa qof walaba qofkaan caamilaysa u tag ciddaan caamilaysa markaasaa ummadu kala yaacaan qol aan cidda caabudayeen qaar dhagaxantii caabudeen qaar buurihii qaar dhirtii qaar malaa'igtii qaar qaarkood u meel ummadda islaamkaa soo hadha isaga cidda caabudaysay anagu allaan caabudayne ilaanu ilaahay aragnana dhaqaaqi mayno وجاء ربك والملك صفا صفا مركز الله ملائكته يمادان وسيا هو كان ربك يو ساسي سبكو كليا كو كلمة يبقى الراعية من دي أولي سراعية نفتيس أولي سألاك نكتي وأولي أولي سأب ريسي وأولي تلي ريسي أصلا نفتيس الراعية أفرأيت من اتخذ إلهه هوى راعي هوى الشرك اللي يسكيل عليه عبادتنا إلهي علمها الغصيم مثل هذا خير قسيمنا علم حالته بأنه خير بدن معها هل يعيد لك إليه معها إلى حواليات حتى عيد لك سعد أنه من الإنسان يوكد وصل يميه إلى حواليات فرعنا وقادية أني باكاهي وحنا وبعنا نبجر إلهي سبحانه وتعالى مكا ما دام وعين كايهي cibaadadiisu waa inay khaalis noqotaa boqolkiiba boqol oo aanad naftaada wax ugu darin cid kale waxba ugu darin aaaa xadiisku wuxuu leeyahay akhirka ka bishan iyo lixdanaad yaa ayuha annaasu dado akhlisuu acmaalakum lilah camalkiina ilaah u khaalis yeela fa ana allaha laa yaqbalu min alacmaali ilaahay acmaasha ma aqbalo ilaa maa khalasa lahu wixii u khaalisa mooye wax kale ma aqbale marka ikhlaasku waa kaa inaan ilahay waxba loogu darin marka waxaa laga nahiyaya inaad tidaahdo walaa taqulu haodhanina haada lilaahi waliraxim fainahaa waxaasi liraximihi xigtadii iyo karaamadi baa yeelanaysaa walaysa lilahi minha shay marun bay dhacda inaad tidaahdo waxaan kugu sinaya ilaahay dartii iyo xigtadaan daayo xigaalkay nahaye qaado markaas kaali baan kugu siiya qaado ha xeyd bay nahay qaado ha ilahay waxba ku yeelan maayo waayo ilahay waxaan ka dhaxaysay tolnimo iyo xididnimo iyo waxaan la garanay sidaa awgeed adiga wixii kalaa ku maaragtay ha noqdaan shay saanawiya oo dheeraada ilaahay dartuu sii adigoo hadhowna leh labadaa qof waxaan u kala siiyey way sii kala xigaan oo marka waxay noqonaysaa ajrun waxaa noqonaysaa sadaqatu wasila sadaqa iyo qaraabo xidhiidhin ayay noqonaysaa laakiin haddaad markii hore ilaahay dartii iyo qaraabada darteed u bixiso laakiin qaraabadii baad shirki iga dhigtay oo aad ila wadaajisay iyadu meelaad u geyso waxaa kaloo maaragtaa wejigaagaa kugu siiyey ama weji hebel hebel wejigiisa ku qaado hebel wejigiisa ee wuxuu leeyahay hebel wejigiisa meelaan ku geeyo ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإن أهل الله سبحانه وتعالى من أقول قاتلة والنوعة وعن سورة علينا شركة لها الله وعود وإخلاص إلى عدت إن عبادة صغيرة ألا تنسى أن قطوع عليها يحبغتها وأنت حديث الإحلال وكيف دون وقت المام الله إلى شراكنا إلى الشراكوبات وهو حكا حيان مئات لا مشتر waxaa la mid xoolo isku darsadaan xoolo nool iyo moodkay doonaan noqdaan shiraaka waxa laga jiro ilaahi subxaana watacaala waa ogol yahay in dadku wax isku darsadaan oo hadhowto ama ha uga jeedaan xoolo isku bogsi ama ha uga jeedaan inay kala yar faraada badan yihin oo mid ugu shaqaynaayo ama ha uga jeedaanba siday doonaan uga jeedaane inay wax isku darsadaan fii shardi waxay isku darsanayaan inuu xalaal yahay waxay doonayaan inuu yahay shay mubaaxa bannaan شرعي عيان أقل وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض أما لو أسكر ستا ويسكر دروضان والسلام بين علي ماذا أسكر دروضان إن أي مركة وروح أسكر ستا وشيء بنا برسولك عليه الصلاة والسلام أنت أهل النبي نغنين أي وحوها من شريك أيوها قلوا لنشري الصائب ابن أبي الصائب المخصومي نبدأ حوالي سكوشري isla markii maka u qabsaday ayuu ninku u yimi ninkii may garanaysaa si nacam anta shariiki anta shariiki waxaa tahay ninkaan shuraakada ahayd kunta laa tubaari walaa tudaari nin fiican baad ahayd oo shuraakaanu ahayn markaa shuraakadu waa shay bannaan welibana waa shay mubaarak oo barakaysan in wax isku darsado oo ummaddu ay istacaawunaan oo wixii yaraa marka midba wixiisa yar keeno wax weyn bay isku noqonaysaa waa mubaarak ilaahay wuxuu leeyahay labada wax isku darsaday anigaa ku saddexa bari waa maxay barakadayda iyo gargaarkayga iyo hiilkayga iyo waxlaqabadkayga ku saddexa waa macaani khaasa wax la idhaahdo ilaahay baa macooda ah oo ilaahay barakada iyo la jirka ula jiro ayaa ku saddexa waana goorma intaan isqiyaamin intaan isqiyaamine daacad ku wada socdaan iyo ikhlaas ku wada socdaan ilaahay baa la jira arrinkooda wuu ficlaanaya wuu barakoobaya wuu baranaya waxa weeyaan wuu kubcaya waa goorma maalinta gaarisa u dhacayso ee dhabarka ka tagay waa goorma faidaa khaanahu kharajtu min baynihima hadduu ninkoo la khiyaamo ula wallahi intana xisaabtan kusoo bixi mayse bal inta dhinac wada farsamee iyo inta waxa weeyaan kolleyba isagu adigaa ka fira adaa ka hawl badano waadi mar walba shaqaynaye xal dheeraada ma soconayso waxa weeyaan waa in marka la isku ogaada haddii mid shaqaynayo waa in idhahda war shurakan wayne aana shaqaynaya intaynu ku kala qaadana percentage dadka wax isku heshiiyaa oo shaqadiisi iyo wada lacanshihi ama hadhow idhahdo ama shaqa ama shaqaynino wan sunaana wan wax isku ogi intaa daacadda laysu yahay ilaahay subxaana watacaala intaa ku saddexa isagaa xoojinaya ilaahay isaga ayaa baraxinaya anasaalisu shariikayn maa lam yakun axaduhumaa saaxibahu haddaanu midkood ka kala khiyaamaynin faidaa khaana hadduu khiyaameeyo kharajtu min baynihima waa iskaga dhex baxaa bu ilahay subxaana watacaala meel ilaahay ka baxaya faydayo calagelinayn ayaa soo weheelay xadiiskani wuxuu ka hadlayaa qofka muslimka ah iyo ilaahay asturaadda u asturo allah subxaana wa tacaala sida xadiisu tilmaamayso waa ilaah xishood badan subxaana wa tacaala asturaadana jecel ina allaha xayiyun sitiir ilaahay waa xishood badne asturaad badan yuxibu sitra asturaadana wuu jecel yahay galdaloobaha iyo ceebaha iyo meel ka dhacaya asturo oo wax umada la fadeexadaynin meelaha laga sheeg sheegin wax ilaahay daahay marka horeba aanad banaanka soo dhigin ilaahay baa jecel muuminiintana wuu ku baraarujiyey man satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira qofka muslima astura ilaahay addunya aakhira wuu astura macnaheedu waa maxay qofku waa bini aadan wuu dambaabaya meel buu ka dhacaya wax buu samaynaya inaanad ku qaylinin soo banaanka soo dhigin oo magciisa ummadda u sheeg sheegin xooy afkaas suga afkaaga haysato haddaanu ahayn qof waxaan caadaystay oo lagu ilaano waxan oo ciddaad u sheegaysaana aanay ahayn cid mas-uula oo wax ka qabanaysa hadduu qofkan xumaa laga ilaano uu muslim yahay tuug bay isku urursatay qolobaa qamriga ku iibisa qolo waxyaalaha samaynaysa soo sheegaysa ma odhaysid man satara musliman satarahu allahu fi dunya walakhira oo ummadda waxaad u qarisay dhibaato culus laakiin qof markaasun qaldame iyo mar iyo laba iyo saddex waa ina asturaa ilaahayna subxaana wa tacaala isagii asturay baa wuxuu leeyihi waxan ana akramu aniga ka karaamo badan ama aniga ka deeqsan oo waa karuma iyo yakrum kelmadda karam waa deeqda iyo sharafta labada noqotaa labadaba ilaahay waa ku sifaysan yahay aniga ka deeqsisan kaga karaamo badan kaga cafi badan min an astura calaa muslim fi dunya qof muslimna adduunyada asturo uma afdaxu dabeetana fadeexanay aakhiro bacda an satabtu intaan asturay ka bacd ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala deeqdayda iyo sharaftayda iyo cafigayga suurtagal ma aha inaan adduunyada intaan ku asturo addoonkayga aakhira ku fadeexaneeyo suurtagal maaha sida ilaahay u asturay adduunyada ayuunbaa aakhira u asturaya axaadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegtay qadiyadda wuxuu rasuulku le calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ilaahay u yeedhaa deetana ilahay wuxuu saaraa astur wuu daaha daah buu ku xidhaa markay labadooda daahra noqdaan ilaahay ummaddii kale uu ka galiyo ayuudha kaama samaysa oo kaama samaysa oo kaama samaysa markuu wixii wada qirto markuu wada qirto ayuu yidhahdaa ilaahay satartuha calayka fi dunya ilaahayow ilaah baa ku idhaahdaa addoonkayow adduunyadii waa kugu asturay imikana waan ku dhaafaya imikana waan ku dhaafaya markaasuu qofkii farxaya sida ilaah u asturay subxana wa tacala adduunyadii asturay laakiin waxaa laga yaab leh ilaahay baa asturaya muuminiintii baa la yidhi astura asturaaddu ilaahay jeceliyey inaan qofka lagu qaylinin laakiin waxaa intaba ka layaab badan ka intuu xumaanta sameeyo isagu isku qayliya ee isku faanaya qandhigay moogta xaaladda dhac moogta maanta kaasadan hebel waan waxa weeyaan gidaar baan taagsanaa yeelay kana sameeye kana sameeye rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam kullu ummatii mucaafan ila almujaahiruun ummaddani waa wada caafiyan tahay kuwa la soo banbaxa mooyaane kuwa la soo banbaxayna waxa weeyaan dembi meel ka dhac buu sameeyey halkuu la dambada ee ilaahayna hoostoo ka barayna odhan ilaa isaad yaa asturtay iminkaan iga dhaaf ayuu isagu meelahaas ka sheeg sheegaya oo moodaya in lagu ammaanayo oo afarna wau quslaya afarna wau quslaya khalaas marka waxa weeyaan xadku ka talaamaya marka kaasi dembi ma laha dembi dhaaf waxa weeyaan inay ku sibato mooyaane wala wixii buu ku ganacsay toobadda maxaa ka mid ah in qofku warwaro oo aad ila xumaado muxuu warwaraa waa mu isku sii weyneynaya wuxuu haystaa wuxuu dana la wada ogaado marka walaalayaal qofku wuxuu baa waxa loo baahan yahay inuu iska ilaaliyo intitaanka iyo dhibaatada iyo xumaanta iyo dembiga hadday ka dhacdana inuu asturto oo ilaahay subxana watacala dembi dhaaf iyo weydiisto qadiyadda xadiiska akhirkiisaa tilmaamaya walaa azaalu akfiru licabdi ilaah wuxuu leeyahy addoonkayga inaan u dembi dhaafo ka suuli maayo waan u dembi dhaafaya un ilaa goorma mastakfaranii intii isla dembi dhaaf la taagay intii isla dembi dhaaf dalab la taagay la ilaahay uga dhaaf waan ka dhaafaya waa wasactu raxmatillah waa ilaahay naxariistiisa وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا إلى أن نرد من أفابلي سيدا أوليد ما رأيت واحد يا رب يا ربنا هبل intuu dembaabay ayuu haddana dembidhaafka weydiisanaya isaala wuxuu dhahdaa waxaa ogaataan inaan dembi dhaafay waayo wuxuu ogaaday nin ilaah kale uu leeyahay oo dembi dhaafa inaanu jirin buu ogaaday in ilaah kale uu leeyahay isagoo dembi dhaafaya laakiin waa markaanu daacimaynin waxaa laga qofka intuu ka toobad keeno inuu qarrayay in haddana shaydan qaato maxyawaad waxawe markaasi waa toobad saxa weeyaan laakiin isagoo niyadda ku haya inuu ku celinaayo waadana idhahda astaghfirullah waxaan idhi astaghfirullah iye waxaan idhi waxaa weeye waa laga bila talaacub waa ciyaar ma noqonaysa taasi dembi dhaaftala maaha ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala marka xadiiska hore waa mursal mursal macnaheedu waxa weeyaan sanadka ayaa qof ka go'ayey laakiin xadiis badan oo kale oo xoojinaysa ayaa jirta ana ahlun an uttaqa ilahi wuxuu leeyahy ana ahlun anigu waxaan ehel u ahay oo munaasib ku ahay oo u qalma in layga cabsado falaa yajcalu maciya ilaahan ilaah kale aan layla yeelan faman ittaqa an yajcala maciya ilaahan qofka iska ilaaliyo inuu ilaah kale ila samaystaa fa ana ahlun an akfira lahu ilahi subxaana wa tacaala abuurkuu ku abuuray iyo arsaaqiduu ku arsaaqayo iyo ilaaladuu ku ilaalinayo iyo nimcooyinkiisa iska daba imanaya ee qofkaas kaga soo daba dhacaya waxay xaq u kaaga dhigaysaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala u banax tirto cibaadada qofka sidaa yeela ee ilaahay subxaana wa tacaala keligii cibaadada u gaar yeela ayaana wuxuu leeyahay waxaan ana u qalmaa oo aan ehel u ahay ehel u ahay inaanu dembi dhaafo xadiiska kale waa soo hormay saddex iyo lixdanaad waa mukarar ana khalaqtu lkhayra washar faduwa liman qadartu calaa yadi lkhayra laanu khayrka iyo sharka waa abuuray horanu soo sheegnay ilaahay khayrka uu qadaray qofka sharkana uu qadaraayo laakiin marka uu qadaray ay tahay maruu gaabsaday oo isagu uu qalbigiisu u ilanaayo oo u leexanaayo sen hore usoo aragnay xadiiska kale lix iyo lixdanaadna waa sidaasi lamida hore ayaan usoo aragnay waa ka gudbayna ana cinda danni cabdi bi xadiiska toddobiyo lixdanaad ana cinda danni cabdi bi ilahi wuxuu leeyahay waxaan anigu agahay danniga iyo malaha addoonkaygu iga malaysto ee falyadunna bi ha iga malaysto maa shaaca wuxuu doono a wixii iga malaysto ayuun baan u hayaa rawahu muslim walxaakim can alwaasila wabni abi dunya walxakiimu can abi hurayra ana cinda danni cabdi bi وأنا معه معي سايانا هي ولا إليه إذا ذكرني رواه مسلم والحاكم عن أنس أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه معي سايانا هي إذا دعاني مركو بريايو رواه أحمد عنه أنا عند ظن عبدي بي وأسكو من انتبه وكوي اسمي وأنا معه معي سايانا هي حين يذكرني مركو حسايا فإن ذكرني في نفسه نفسي سوكليا حتى يغمصه ذكرته وحكو حسا في نفسي nafteyda oo keliya ayaa laleeyahy wain dakaranii hadduu igu xuso fii malayin koox dakartuhu isna waxaan ku xusaa fii malayin khayrin minhu mala iyo koox ka khayr badan oo ka qiimo badan ayaan ku agxusaa rawahu lbayhaqi can abi hurayra kelmadda dakartuhu laba goor bay qoran tahay ana cinda danni cabdi bi in danna khayran hadduu khayr malaysto fa khayrun waa khayr wain danna sharan hadduu shar malaystana fa sharun shar ayaa u ahaanaya oo sharun buu sugaa rawahu dabaraani ibnu xibbaan can wasilati ibn alasqar ana cinda danni cabdi bi falyadunna bi ma shaa rawahu ibn abi dunya walxakiim can abi hurayra ana cinda danni cabdi bi in danna khayran hadduu khayr malaysto falahu isaga ayaa iskale wain danna sharan hadduu shar malaysto oo fushana falahu isaga ayaa taana iskale ana maca cabdi ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ana maca cabdi anuu addoonkayga ayaan maciisa ahay id huwa xilliga isagu dakaraynu uu xusaayo wataxaraka bii shafataahu ee labaysa dibnood ay aniga awgay u dhaqaaqaan axaadiista dhammaantood waxay ka warramayaan uun ilaahay subxaana wa tacaala danniga laga malaysto danniga ilaahay laga malaysto ayuu ka warramayaan ilaahay subxaana wa tacaala danniga laga malaystaa waa laba in adiga laga fisho nala wanaagsan in ilaahay ku wanaajinayo ku jannaynayo ilaahay ku dembi dhaafayo ku naxariisanayo waa nala wacan iyo in intaa lidkeeda aad ka filato ilaahay oo cadaab iyo ciqaab iyo cadha iyo fogaan inaad ka filato waa waa dani waa danu suu iyo danu lxasan ummadda malaha laga malaystaana waa labadaasu ummadda ilaahay inaad malo wanaagsan ka malaysato iyo inaad mala xun ka malaysato marka malaha ummadda laga malaystaa waxa weeye dadka muslimiinta ah inaad malo wanaagsan ka fi- ka- ka malaysato inaad wax wanaagsan u filato ayaa khayr waa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu lahaa ina bacda danni ismun إن يحكم الظن فإن الظن أكذب الحديث وعسكري على اللسان واحد ظنك إلى هذا هزمينا هزميننا ويوا ورد شيئك وقب بين سويا وكل ولاد هبل بانا قانا أقول بين دوت أنا واحد الله فرتي صدق ما فهميا هبل ويا وعلك وريني حافظوا جنا يوضعوا آه نهر وخانا آه آه أو بين تسعلا هذا هو عوسي سعودي من أبناء تسعلا وأظن ما يشوف تسعلا كما كما وعمل كمان قليل hebel wuxuu yahay moogi hadalkaa wuxuu uga jeedaa waxaanu inta badan ummaddu isugu dhacayaan waa dani xunun daniga wanaagsan baa loo qaadaa oo cumar ibnu khataab lahaa kelmidda walaalkaa ka soo baxda adigoo meel wanaagsan u qaadi karaa meel xun ha kula tibanin meel xun ha ula orgin adigoo helaayo xataa haddaad u weydo meel wacan ku qaado oo kelmadda ay tahay kelmid aad u qaawan waxaad tidhaahdaa waxaa laga yaabaa walaalkay inuu leeyahay inuu wax kale u jeeda laga yaaba oo aanan aanu garanayn waxaanan garanayn buu u jeedaaba laga yaaba oo markaad weydo xataa meel kale oo aad u qaato maaha inaad meelo kale kula cararto ama aad tiraahdo hebel waxa waxa weeyaan ee, wuxuu ila jeedaa dhaqanaayo hebel waa caynkaas oo weligiiba isaga he xaggaygaba xumaan baan ninkaas naga dhasay waa qadiyad khatar weeyaan marka mawduucaas waa mawduuc kale laakiin mawduucan baan ka hadlaynaa waa danu billah in ilaahay wax wanaagsan laga malaysto mala xunna gaalo iyo munaafiqiin baa iskale madaxun waxa weeyaan mala guud iyo mid gaara madaxa guud waxa weeyaan inaad aaminto inaan ilaahay diintiisa iyo muuminiinta aanu gargaarayn oo ay gaalay ku xoog badanayaan oo ay muquulinayaan oo ay gurgurinayaan waa kuwa ilaahay lahaa addaaniya billaahi danna saw waa kuwa ilaahay ka malaysta madaxun madaxa wanaag madaxa xuni waa shay aad iyo aad u xun haddii markuu ku saabsan yahay malaha caamka ah waayo qofkani naxariistii ilaahay iyo aayadii tilmaamayay in ummadda islaamku guulaysanayso oo dhan buu kasoo horjeedaa markaasuu warwarka ku saaraya gaalo waxay samaysatay xoogga ay leeyihiin waxaan inagu hayno waxay naga soo eegayaan dayaxa meelheblaayo degan yihiin madafiima waxay kaaga soo turaya meelheblaayo war maxaynu isu gurgureyna nafta isuga turay markaasuu wuxuu ku saarayaa baab walaaco aad iyo aad u foolxun basma sugaansa jiirga qabtay waysa ummaduba show jiir bay ahayd haddaba ummaddii ilahay yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummadda u khayr badnayd waa ummaddii ilahay yidhi inaa lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد مؤمنين الرسول يا مؤمنين تبع وعن وقع قالنا الدنيا إلى قيامة يا آخر بورك قال وما داوية ما كان ملاونا سبع ولا يفشع بلاها الجود kan gaalkaaga kugu saabsanna midaba isaba laga fishaa gaar ahaan qofku markuu geerida kusii dhow yahay ee xanuun xun hayo ama uu sodaaday inay taasi tahay intuu ku soconayey uu ku geeriyoonayey waa inuu malaha wanaajiyaa ana cinda xusni danni cabdi bi ilaahay malaha wanaagsan addoonkaygu iga malaysto ayuun baan u hayaa ee ha iga malaysto falyadunna bi maa shaa wuxuu iga malaystaan u hayaa macnaheedu waa maxay haddaad ilaahay ka filato inuu ku ciqaabayo oo aanu kuu dambi dhaafay oo uu ku cadaabayo ilahay wuxuu kuleeyay kaasuma kuu haya subxaana allah haddaad ka filato ilahay inuu ku wanaajinayo oo ku karaameynayo oo ku jannaynayo oo ambiyada iyo saalixiinta iyo shahaadadii iyo aad la jirayso taa waxa weeye ilahay taasuu ku haynaya malaha wanaagsan maxaaba inta xun aad u filan adigoo kii wanaagsanaa helaya waana isku mid un qalbiga midna kuma cusbaa laakiin nafta bini aadamkuma hujabtaa dhacda xataa umuura caadiga ah midna waa mutashaalib midna waa mutafaa'il ummadda caadiga ah shay baad u sheegaysaayo xagga xun buu ka eegaya ma aha buu ka odhanaya aakhiru zaman bayd xunayd ee waxba hagaagsanba gebiga adduunka webiyo marana bay ku odhanaya waa xagga xunaydin buu ka eegaya midna waxa ku badan tafaawulkoodo wax ka soo dhaca khayr bay noqonaysaa waa iska taalanaanaysa waa wax wanaagsan khayr baa ka dambeeya hadda hadda wax dhacaan taasaa la qaato rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana yucjibuhu alfaclu wuxuu jeclaa waxaa saadaasha wacan iyo kelmadda wacan sidaa ogeed qofku waa inuu dambiga wanaajiya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka filanayo waa inuu wanaajiya wuxuu ummadda muslimiinta ka filanayo waa inuu wanaajiya waa inaan qaybta xun u shaqaynin waa inay qaybta wanaagsan shaqaysaa taasa ilaahay ku haya ta labaad ee toddoba xadiis baynu akrinay ama sideed xadiis baynu akrinay oo mawduucaasoo keliya ka warramay oo duca keliya ilaahay mala wanaagsan ummadda ilaah u wiilinayo ilaah u gargaarayo oo aan alla marnaba subxaana watacaala garabkooda ka baxay qofka muslimkaan ilaahay marnaba u wanaajinayo xataa haddii danuubtiisu ay badato laakiin tawxiidkiisu saafi yahay oo ilaahay tawxiid saafiya ula hor yimaado ilaahay subxaana watacaala jumeynayo naarna uu ka badbaadinayo hadduu xataa gaalna ilaga soo saarayo axaadiista markaa waxaan marnaynuun kuwooda yar dhaadheer inta kale waa ismaraysaa ana cinda danni cabdi bi labee ana anugu cinda danni cabdi malaha agtay malaha addoonkayga agtiisa ayaanahay bi aniga uga malaysto wa ana macahu ana maciisa ayaanahay idaa dacaanii marka uu ii baryo ama idaa dakaranii marka uu xusaayo lianna ducaau jusu min adikr ducadu waa qayb ka mid ah dikriga وأنا معه حين يذكرني في حديث تضوات الأمري فإن ذكرني في نفسه حد نفسي سجال كذا ويقول بالصوم وأنا عندي لو يهلني ذكرته في نفسي أنا قاعد في أنفسها وإن ذكرني في مالي ذكرته في مالي خير منه حديث عمر وأنا ذكرتي سدنبه قرأي مصارني دينك يقي ما أولياي وأكسر شاكيني قفك هدو إلهي قاع هدو إلهي قاع وحصه qiimaha uu leeyahay hadduu umad ku dhaxusana inay ka sirjaba badan tahay ana cinda danni cabdi bi in danna khayran hadduu khayr iga fishana fa khayrun ay falahu khayrun khayr buu helaya wain danba sharan fa sharun xadis aad weya hadduu shar iga fishana sharkaa iga fishun buu helaya ana cinda danni cabdi bi in danna khayran falahu wain danna sharan falahu xadiiskana wuxuu leeyahay ana maca cabdi addoonkayga ayaa la jira id huwa xilliga isagu dekarani uu xusaayo wataxarakat bi shafataahu oo labadiisa dibnood aniga awgay ama aniga sifadayda iyo ay ugu dhaqaaqaan awgay xadiiska shan iyo toddobaatanaad antaqimu ilaahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala antaqimu waxaan ka argoosta miman miman abgada min cadaab illahi cadaabka ilahi la isaga dhigo kamijanni silaaxi sida gaashaanka hubka من السيف إلى السيف إلى السابق رواه البيهقي قد رواه البيهقي البغوي عن رجل الحسنة بعشر حسنة وطبع ويزيد وانكر ليا وسيئة بواحدة سيئة ومثل ليا أو أغفرها مؤلفة ولو لو لقيني هدو قفي ولكم بقرام الأرض أعلى ممكن هدو إلي ماد وخضيئة قفي دنبيا إلى واحد فن لقيته بقرامها مغفرة سيئة حديث ورورنا ومن هم قفك كهمية في حسنة ولاد فلم يعملها سيئا صمينين كتبت له حسنة حسنة ولاد ونقرة ومن هم قفك كهمية بسيئة حمان فلم يعملها إعان صمينين لم يكتب عليه شيء شيء ولا مغرى ومن تبعه مني شبرا قفك تاكي سودوادا تقربت منه ذراعا ردب سودوادا ومن تقرب مني ذراعا قفك لي سودوادا ذراعا تقربت منه باعا باع يسودوادا البعلة عند المسجد هو دعمود البعلة رواه الطبراني عن ابي دمع الحديث اللي راح يكون ليا موضوع كليا وصلنا نوي صدق الحديث بقى لكن زيادات بالليل وحيكون عمر يارون إلهي قلبيس هي خير كفراها بغن إيه الله سيدي يقف مسلم هذو هل حسنات سبعية وناقة تولى الله ونفريا تولى toban kale toddobaatan sayna axaadiis hore ku arkaynay toddobaatan kale ilaa toddoba boqol qaarna waaba looga sii badiyaa toddoba boqol qof iyo ikhlaaskii qof iyo sida ilaahay dartii u gutay ayaa kolba looga sii badiyaa waatay tilmaamayso aw aziidu ama waa sii kordhiyaa wasayi'atu waaxida balag dembigiina waa markiisiun oo lagugu dhufan maayo waa halkii dembi waa muxuuha waa iska dhaafa waa tirtiraa waa masaxaa waa goorma waa markuu tabadkeeno ee uu ka istaafurlaysto ee uu ka fuuqu faraha ka qaado ee uu ka foomamoodo markana waa laga tirtiraya bal ilaahay malaa'igta wuxuu ku yidhaahdaa markuu addoonku dambaabo andiruu cabdii xataa yatuub addoonkayga u kaadiyo suga inuu toobad keenaa laga yaaba hadduu toobad keeno waa ilaahay waa ka tirtiraya hadduu toobad keeno waa in qora ayuu yidhaahdaa oo marka uu toobad keeno ka masaxa laakiin waxay jir dhacay marka uu toobad keeni waayo ee iska daba yimaadaan dunuubta walciyaadu billah ee iskaadhaan oo rasuulku ku matalay calayhi salaatu wasalaam qalbigu inuu yahay si shay cad xaashe cad ninka qofku dambaabo dhinac baa la keenaya dhinac madow nukitat fiihi nuktatun sawdaa dhinac madow baa lagu furaya xafida caddeed hadduu toobad keeno waa laga fujinaya hadduu toobad keeni waayo oo mid laga dambaabo dhinac kalaa lagu ayaa lagu dhicinaya hadduu toobad keeno labadiiba waa laga masaxaya hadduu toobad keeni waayo waa lagu daraya dembi kale uu sameeyo markaasaa dadka qaarkii siday ugu wadaan bay buuxiyaan oy gebigeeda madoobeeyaan markaasay noqotaa kalkuusi mujahiyan kalkuusi mujahiyan waxa weeyaan dheriga iyo jistida marka la foororiyo dabadeed waa caynki waa ragad waa madow xashida cadday dunuubta awgeed saasay noqotaa markuu halkaa gaadho qofku laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran macruuf iyo munkar mama kala yaqaanba xumaantu samaan bay u noqotaa samaantuna xumaan bay u noqotaa waa kuwa markaysa ee xumaanta ku faanaya waayo wixii iskala gediyey qalbigii kala garan laa ee odhan laa waxan waa xumaan in la dhuumo waa hadhay kana toobadkeen ayaa isu bedelayba wanaag markaasu ku faanaya waa kuwa ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yaxsibuun qalbiga noocaas marka qofku inuu sayi-ada inta aan la rasmi laga dhigin ee aanay sugnaanin laga gaadhsiiyo markaasu ilahay wuxuu ballanqaadkala samaynayaa walow laqiyanii hadduu ila kulmo biqilaabi alardi arlada mugeed oo khadaaya dembiya lam yushrik bii shay-an oo uu ila yimaado isagoon cidna ila wadaajin tawxiid saasay ula yimaado iyo dunuub fara badan laakiin tuwanna waxaan ula imanayaa biqilaabiha makfiratan arlada mugeedoo dembi dhaafo bimacna dunuubtu waa noocyo dunuubtu waa noocyo waa dee dunuub waaweyn iyo qaar dhexo laydhaa kabaa'ir iyo dunuubta yaryareen asagaa'ir aw illamam dembiga weyni waa midu waa shirk shirka xalay ka warramayni qofka la yimaadaana waxaa ku imanaya umuuro doona oo aan xalay tilmaanay oo ay ka mid tahay qofkaasi in aan ilaahay hadduu ku dhinto dembigiisa la dhaafay naarna uu ku daa'imoba jannana laga xarimo dembigaa qofku hadduu iska ilaaliyo maxaa soo hadhaya labadii kale waa kabaa'irtii iyo sagaa'irtii sagaa'irta waxaa lagu dhaafaa umuuro badan waxaa lagu dhaafaa waysada ad weysaysanayso oo qofku weysaysto oo gacmaha meelayo wax alla wixii dembiya ah ee faraha ku qabtay ayaa dhibicda biyaha raaca suu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu afdhaqdo ama luqluqdo iyagana waxaa soo raaca wixii yana dunuubtii yaryarayd ee uu yidhi afka ka yidhi wejigana markuu maydho iyana wixii indhahayo umarihi noocaas gacmaha madaxa cagaha dunuubtii yaryarayd waxaa dhaafa salaada salaad ilaa salaad asalawaat almafruuda salaadaha faralka ah iyo waljumcatu ila aljumca jimcaha ilaa jimcaha kale wa ramadaan ilaa ramadaan mukafiraatu limaa baynahuma ida ijtunibat alkabaa'ir dunuubta waaweyn haddii laga tago ramadaan iyo ramadaan baa kaa dhamaynaysa kaa baabiinaysa jimca ilaa jimca kaa baabinaya salaad ilaa salaad baa kaa baabinaya والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لمم هو ذنوب تيريان ماذا معصى عليه كيف يلاو سيالي كل يريانا وحكا دافعين ويسدي صلاتي جمعيه اللهم صل على سيدنا محمد رمضانتي iyo xelamid dunuubta waaweyn toobad baa u baaxantay toobad la jadiidiyo oo mar walba lagu celceliyo ayay u baahanaysaa sidaa ogeed qofku hadduu toobadda daa'imo waxa weeyaan dembi ba yeelan maayo attaa'ibu min addembi kaman laa demba lahu ayuu rasuulullah qofka dembi ka toobad keenaa waa sidii midaan samaynba laakiin toobada waa tirtiraysa way masaxaysa toobadii marka shirkiga unbaa iska ilaalinaya waa fadliga uu tawxiidku leeyahy hadduu shirka iska ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu arlada muggeeda dembiga la yimaado ee ima laguma odhan laakiin waa hadduu la yimaado waxay oon isdhaahdo waa tii la yidhi hadduu qofku yimaado isagoon ii shirki yeelayn arlada mugeen hadduu la yimaado waxa weye loo dambi dhaafaya kii ay ka dhacday ee la yimi waa laga ayaa loo dhaafaya laakiin hadduu addoonku kusii tala gasho teeda waa lay dhaafi doonaa yaa ku ogeysay inaad noqonaysa ka loo dambi dhaafay yaa ku ogeysay shirkigu inuu kuusoo dhuman karo oo adagu wixii soo haysta oo la idhaahdo shirki tawxiidkaaga waxbaa kusii ahaa tawxiidkaagaba saafi ma ahayn deetana khalaas halkaasay ku imanaysaa kaarisada iyo dhibta ugu weyn marka waxay ka mid tahay fadaaisha tawxiidka iyo in shirkiga iska ilaaliyo oo qofka aad iyo aad u taxadaro alxasanatu cashrun waa asiidu waa isku mid intaa hore wasayi'atu waaxidatu waa muxuura sayi'adu waa mid keliya waana tirtiraa wasawmu lii waxaa ku jirta wasawmu junnatun lii ama junnahu lii waa khadar mudbaciya wasawmu lii weeyaan soonka anigaa leh wa ana aniga ajzi bihi anaa ku abaaliya qofka ilahi subxaana watacaala cibaadadka isagaa wada leh muxuu soonka si gaara ugu sheegtay miyaanu salaada lahayn sakada lahayn xajka lahayn ilahay wuxuu si gaara ugu sheeganayaa soonka waa camal siriya waa camal qarsoon oo aan ilaahay iyo adiga mooye cid kala daalacanin salaadaad tukanaysa waa la arkaya sakada saa doonta u qancqariyo ciddaad siinaysa waa ogaanaysa ciddaad siinaysa ama ciddaad ugu dhiibtay ama ciddii qoraysay waxyaala badan baa ogaanaya kii xisaaminayay wax badan baa ogaan kara daata isla qarin xajna lama qarin karo isna waa la baxayaaba waa la tegaya laakiin soonka waa la qarin karaa ilaah iyo aadamiga ilaah isla og hadduu dhuntuu wuxuu doona isticmaalo cidima ogaan karto waa shay yaqiinta qofka daa'imiye xoojiya alla kacabsigu xoojiya muraaqabadu xoojiyaayo qof ilaahay ka warhaya inuu yahay markaasa isagoon bilaysna ilaalinay cid kalena ilaalinay ayuu ilaalinaya afkiisa wuxuu jeclaa haddii xataa sanka laga marmariyo oo laga soo hormaro aanu u dhawaanayn waayo ilaahay iimaan baan la siiyey iimaankaas haddaysan dhowraya sidaa uu isu ilaaliyey ayuu ilaahay leeyahay soonka anigaa leh si gaara ayaanu abaalmarinaya macnaheeda baa waxa weeyaanu ilaahay uu fadli gaaru siinaya tamaaman waxaa laga fadligaa gaarkii inuu ama waanu ka yaraan karaa waanu ka weynaan karaa waxaad odhan kartaa oo salaadu miyaanay ka fadli badnayn soonka kee fadli badan kee fadli badan waxaa ka wadhin karaa salaada fadli salaada fadli badan laakiin maxaa ay la mudatay in gaar la yidhaha wasawmu leyl waxaa laga yaabaa maamuus gaara ku jira iyo sharaf gaara haddii dadkii shagaalaha soo rawaxaan oo kuwii kala siisiiso sida hebel adiga waa soo adhayna adiga xoogaa soo adhayna halkan ii joog haddaad intaa dhow wax yarba siiyo intaasaa tixgelin iyo fadli iyo qiimo way yaabayaan dadkii kale tana hebel goormuu heerkin gaaray waa lala hadhayo waxa weeye si gaara ayaa isaga loo maamusaya marka fadli soonku wuxuu leeyahay maamuus iyo fadli gaara wa sawmu lii wa ana ajsii bihi anaa abaalinaya wa sawmu junna soonku waa gaashaan min cadaabi illahi cadaabka ilaah laysaga dhigaa ka mijanni silaaxi min asayf ka mijanni mijanni waxa weeyaan waa mabaalka laga gaashaanka gaar ahaan markuu yahay mid ka samaysan alwaax halagna lagu dahaaray leex buu ka samaysan yahay halag iyo xuna ku dahaareeyeen kaasaa mijanni la dhahdaa turs nooxa la dhahdaa